أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكسرة وهي الأصل والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسره walilkhafdi hoos dhigii waxaa u sugnaaday halaathu calaamaatin calaamado oo saddex ah ayaa hoos dhigii u sugnaaday alkasratu kasre ayaa u sugnaatay wa hiya kasraduna alaslu iyada asal ah waalfadxatu walyaa fadxo iyo ya ayaa u sugnaadeen wa humaa fadxada iyo ya-duna naa'ibataani cani alkasrati waxay naa'ib ka yihiin kasradii weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa baabkii ahaa baabu macrifati calaamaati اlicraab waxaanu soo qaadanay calaamaatu rafci iyo calaamaatu nasbi labadaa qeybood ayuu sheekhu inoo soo sharxay oo inoo soo faahfaahiyey halkan sheekhu wuxuu doonay inuu ka bilaabo calaamaatu اlkhafdi ereyga markaanu doonayno inaan hoos dhigno maxaan ku hoos dhigayna haddee ereyga markaanu leenahayna erey oo dhan loolama jeeda waa isimka oo keli ah leanna waxaa waye hore waxaan usoo qaadannay khafduhu wuxuu khaas ku yahay asmaada marka haddii erey isim ah fi luga alcarabiya haddaanu hoos dhigayno maxaan ku hoos dhigaynaa sheekhu wuxuu ku yidhi saddex calaamo saddex calaamo ayaa wax lagu hoos dhigaa alkasra waalfatxa walyaa saddexdoodana sheekha wuxuu u qeybiyey laba qeybood sidii kuwii horeba laba qaybood ugu qaybiyo midna waa asal midna waa naa'ib midka asalkaa sheekhu wuxuu inoogu sheegay alkasratu wa hiya alaslu kasradaasaa meeshan hogaaminaysa iyadaa madaxka iyadaa guddoomiye ah marba haddii la joogo calaamaatu lkhafdi markii wax la hoos dhigayo wa calaamatu jarihi kasratun in la yidhaha hada huwa alaslu kaasaa asala ama haddaad aragtid luga alcarabiya iyadoo erey la hoos dhigayo laleeyahay calaamatu jarihi fadxatun ama laleeyahay calaamatu jarihi alyaa waa faracu naa'ibu wahumaa fadxada iyo ya-du naa'ibataani waxay naa'ib ka yihiin can ilkasrati kasradii fa ama alkasratu kasradii fatakuunu hiya kasradu calaamatan calaamay lilkhafdi hoos dhiga u ahaataa fii halaaثati mawaadica saddex meelood ayay hoos dhigga calaamo ugu ahaataa kasradu wuxuu bilaabay asalkii marka asalku wuxuu inoo ahaa kasradii kasrada sheekhu wuxuu ku yidhi saddex shay ayaa lagu hoos dhigaa fil ismi isimkay calaamo ugu ahaataa isimkaasoo almufradi ee la kala yeelay weliba waxaa shardiga isimkaasoo almunsarifi ay aladii yaqbalu اtanwiina wاlkasra wuxuu ku yidhi sheekhu isimka mufradkaa xaalatuljar hadduu joogo waxaanu ku hoos dhigaynaa kasra haddee isimka mufradkaana qawaacidkiisii iyo dabdigiisii iyo tacriifkiisii waanu soo qaadanay oo dib ugu laaban mayno almunsarif muxuu ula jeedaa sheekhu almunsarif ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye huwa aladii yaqbalu tanwiina waalkasra waa isimka mufradkaa markuu tanwiin iyo kasra labadaba qaadan karo ayaa waxaa la yidhaha alsmu اlmufrad almunsarif maxaa ka mid a isimkii mufradka ahaa oo xaalatuljar jooga oo munsarif ah oo kasre lagu hoos dhigay wadalika naxwu bismi اllaahi الraxmaani الraxiim oo kale saddex erey oo hoos dhigan ayaa basmalada ku jirta saddex erey oo hoos dhigan waxa weeye weliba afar wey afar erey oo hoos dhigan wey bismi allahi الraxmaani alraxiim afar erey oo hoos dhigan ayaa basnimada nooga muuqata afartaa erey bismi majruur wa calaamatu jarihi kasra ayaan leenahay leanna waxaa weye waa isim mufrada haddana munsarif ah allahi haddana waa isim mufrada munsarif ah wa calaamatu jarihi maxaan leenahay kasra alraxmaan alraxiim labadooda mid walba oo ka mida waa isim mufrada haddana munsarif ah wa calaamatu jarihi kasra ayaan leenahay ulaa'ika kuwaa dadka mu'miniinta ah calaa hudan hanuun dushiisay ahaadeen ulaa'ika kuwaa mu'miniinta ah calaa hudan hanuun dushiisii ayay ahaadeen aayaddanna sheekha ulajeeddadu u soo qaatay waxaa weeye laa farqa bayna an takuuna alkasratu daahiratan aw muqadara yacni kasrada isimka mufradka lagu hoos dhigayo kasradaasi ha noqoto kasra daahira ama ha noqoto kasro muqadara ah oo la qariyey wa fii jamci tagsiiri jamcu tagsiirkana kasradu calaamay u ahaataa jamcu tagsiirkaasoo almunsarifi ee gedgadoomaya ereyga labaad ee kasrada lagu hoos dhigayo waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirna waanu soo qaadannay qawaacidkiisii iyo shuruudihiisii iyo dabdigiisii weliba jamcu tagsiir marka kasrada lagu hoos dhigayo sheekhu wuxuu shardi uga dhigay almunsarifi jamcu tagsiir waa inuu munsarif yahay munsarif maxaa loola jeedaa maa yaqbalu tanwiin walkasra waa inuu tanwiinna aqbali karo kasrana uu aqbali karo maxaa ka mid a wadalika naxwu qowlihi tacaala lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun nasiib mimaa ayi ladiikii xaggiisa ayaa ragga nasiib uga sugnaaday iktasabuu raggu ay shaqaysteen qof walba waxay shaqaysatay ayay heli maxalushaahidka sheekhu aayaddan uu ka deliishanayo waxaa weeye lirijaali lirijaal alrijaal waa jamcu tagsiir qila mise karo kahro jamcu kahro weliba jamcan jamcu tagsiirku waa jamcu tagsiir almunsarif lannahu yaqbalu tanwiina walkasra wa fii jamci lmuanahi jamculmuanathka ayaa kasradu calaamo ugu ahaata jamculmuanahkaasoo asaalimi ee nabad galay waa ereyga saddexaad oo ugu dambeeya oo kasrada lagu hoos dhigayo jamcu lmuanath asaalim jamcu lmuanath asaalim xaalatu rafc hadduu joogay waxaanu ku gudi jirnay damma hadduu joogay xaalatu nasba maxaan ku nasbin jirnay kasra hadduu xaalatuljaryi joogana waxaanu ku jaraynaa kasra kasraan ku jaraynaa jamculmuanath asaalim mufradaadka laga samayn karo iyo shuruudihiisii waanu soo qaadanay dib ugu laabanay iyo wamaa ayo ladii kiina calaamay ugu ahaataa kasradu xumila huwa maaga calayhi calaa jamci lmuanath asaalim jamculmuanathu saalim lagu xambaaray jamculmuanathu saalim waxa lagu xambaaray maxaa loola jeedaa waan soo qaadanay dib ugu laabanay waan soo sharaxnay qawaacidka laba shay ayaa loola jeeday maxmuulaat jamci lmuanath asaalim wadalika naxwu qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi oo kale qul lilmu'minaati qul ku dheh lilmu'minaati haweenka mu'minaadkaa ku dheh yaqdudna min absaarihin indhahooda ragga ajaanibta ah ha ka laabtaan sidaa ku dheh gabdhaha mu'minaadka ah fiir hadda maxalushaahidka aayadda sheekhu uu ka deliishanayo lilmu'minaati almu'minaati waa jamcu mu'minatin mu'minatin mufradaadkii sideedda ahaa ayay noogu jirtay oo laga samayn jiray jamcu lmu'anath assaalim noocuu uga jira maa fiihi taaun ereygii ta lahaa lilmu'minaati marka waa majruur bilaam wa calaamatu jari maxaan leenahay kasratun wa marartu waxaan soo maray biulaati alaxmaali biulaati alaxmaali uuryaalka kuwii u saaxiibka ahaa haweenkii uurka lahaa ayaan soo maray fiir hadda ereygan ulaad muxuu ka mid ahaa almulxaq mulxaq biljamci almu'anath asaalim وأma اlyaau ya-dii fatakunu ya-du calaamatan calaamay lilkhafdi hoos dhiga u ahaataa fii ثalaaثati mawaadica saddex meelood ayay calaamo hoos dhiga ugu ahaataa ya-du fi lasmaa'i asmaaday calaamo ugu ahaataa asmaadaasoo asitati ee lixda ahayd kasradii waanu soo barannay waanu noo soo dhammaatay saddexda shay oo xaalatuljar marka la joogo kasrada lagu jarayo waanu soo qaadanay ya-di ayuu rabaa sheekhu meelaha la yidhaaho wa calaamatu jarihi alyaa imise shay ayaa ya-da lagu hoos dhigaa saddex shay ayuu sheekhu inoo sheegay in ya-da lagu hoos dhigayo kan ugu horeeya fi lasmaa'i sita asmaadii shuruudaheedii aanu soo qaadanay dib ugu laaban maynee oo asmaau lkhamsa la yidhaha sida raajixa ah sida hayru raajixana la yidhaha alasmaau sita oo marka asmaau sita laleeyahay waxaa lagu soo deri ereyga hanuun walaysa min alasmaa'i cala alasaxi ereyga hanuuna asmaada kuma jiro waawda lagu godayo alifta lagu kordhigayo ya-da lagu hoos dhigayo sida raajixa ka mid ma ahan walidaalika ibnu maalik raximah اllahu tacaala alfiyihiisa wuxuu ku leeyahay wاnnaqsu fii hada اlakhiiri axsanu kan dambe in la nusqaamiya wanaagsan nusqaanta muxuu ula jeedaa alicraabu biاlxarakaat xaraka in la icraabo ayuu nusqaanta ula jeeda oo maxaan leenahay haadaa hanuka wara'aytu hanaka wamarartu hee bihanika xaraka saas ula jeeda wاnnaqsu fii hada اlakhiiri axsanu kan dambe naqsi in la icraabo naqsi wuxuu la jeedaa alicraabu biاlxarakaati الdaahira sidaasaa wanaagsan u ku leey wuxuu ku yidhi marka shayga ugu horeeyo ya-da lagu hoos dhigayo waa alasmaaءu sita wadalika naxwu qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi oo kale irjicuu ilaa abiikum irjicuu dib ugu laabta iyagiyaa tashanaya waa owlaadu nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi yacquub owlaaddiisiiyoo tasanaya waxay yidhaaheen irjicuu dib ugu laabta ilaa abiikum aabbihiin dib ugu laabta maxalushaahidka aayadda marka waxaa weeye abi ereyga abi wuxuu ka mid ahaa min alasmaaءi sita wuxuuna joogaa xaalat اljar maxaa lagu jaray alyaa xaalatu rafca hadduu joogi lahaa waanu soo baranay waxaa lagu godayey alwaaw xaalatu nasbe hadduu joogana waanu soo baranay waxaa lagu nasbinayey alأlif wa ka qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi oo kale kamaa amintukum calىa akhiihi min qabl qaala hal aamanukum calayhi kamaa amintukum calىa akhiihi min qabl qaala markaa wuxuu yidhi nebiyullaahi yacquub hal aamanukum calayhi ma waxaan idinku aamini wiilkan haddana inuu idin raaco kamaa amintukum sida aan idinkugu aaminay calaa akhiihi wiilkan walaalkii min qabl walaalkiisaad iga lumiseen u yidhi walaalkii ayaad iga lumiseen oo ceel iiga rideen waa nebiyullaahi yuusuf markay ceelka ku rideen marka nebiyullaahi yuusuf oo walaalkiia markaad ceel iiga rideen kii kaley usoo dhigteenoo haddana way binyaaminna na siiya yidhaah hana raaco walaalkii ku hooyada ahaa nebiyullaahi yuusuf binyaaminna aabow na siiy markaasuu wuxuu yidhi qaala hal aamanukum calayhi kamaa amintukum calaa akhiihi min qabl markii horead kii hore iga dayacdeen uu yidhi kanna waxaan ka baqi inaad iga dayacdaan maxalushaahidka hadda aayadda sheekhu uu ka deliishanaya waxaa weye kamaa amintukum calaa akhiihi ereyga akhii wuxuu nooga mid ahaa alasmaaءu sita xaalatu rafa hadduu joogay waaw xaalatu nasbana alif maantana wuxuu joogaa xaalatu ljar maxaanu ku jaraynaa alya wa marartu waxaan soo maray bixamiika sadogaagii ayaan soo maray wa fiika afkaagii ayaan soo maray haddee afkaa see loo soo maraa macnaha waan soo qaadana bimacnaa meel warkaaga lagu hayo warkaagu meeluu yaallo oo adiga lagaaga sheekaynayo ayaan soo maray wa marartu bixamiika sadogaagii ayaan soo maray wa fiika afkaagii ayaan soo maray wa haniika saddexdan sheekhu wuxuu qur-aanka uga soo qaadan waayey dee qur-aanka kuma jiraan qur-aanka lagama helo alhanu wa fiika oo loola jeedo bimacna alfam fi oo bimacna alfam loola jeedo qur-aanka kuma jiro ereyga xam isagana qur-aanka kuma jiro sidaasuu marka sheekhu carabi caadi ah ayuu tusaalihii ugu soo qaatay wa qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi oo kale waaljaari deriskiina ixsaan u sameeya wacbudu llaaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana halkaasaan ku cadfayna wabilwaalidayni labada waalidna ixsaan u sameeya waaljaari deriskana ixsaan u sameeya deriskaasoo dilqurbaa dhowaanshaha u saaxiibka aha deriska kugu dhow maxalushaahidka aayadda sheekhu uu ka deliishanayo waxaa weeye ereyga dii ereyga dii wuxuu taagan yahay xaalatuljar maxaa lagu jaray alyaa xaalatu rafcna alwaaw xaalatu nisbana alalif wa fi lmuhanaa muhanihii ayaa yadu calaamo ugu ahaataa iyo wamaa ayo ladii kii xumila huwa maaga calayhi cala almuhanaa muhanaha dushiisa lagu xambaaray macalishaahidka ulajeedada sheekha hadalkan uu ka leeyahay waxaa weeye weli ya-dii ereyadii lagu hoos dhigayey ayuu sheekhu noo tirinoo wuxuu ku leeyahay ereyga labaad oo ya-da lagu hoos dhigayo almuhanaa wamaa xumila calayhi waa muhanihii iyo maxmuulaadkiisii haddii muhanaha tacriifkiisana waanu soo qaadanay maxmuulaadkiisuna maxay noo ahaayeen aan dib isaga dhigano kuwaas waa noo soo socdaan su-aalaha waa noo soo socdaan haddii ilaahay yihaaho maxmuulaadkiisina waan soo qaadanay maxmuulaadkiisii waan soo qaadanay wadalika naxwu qowlihi tacaala waa qowlka ilaahay uu yidhi oo kale xataa abluqa majmaca albaxrayni wuxuu yidhi nebiyullaahi muusa ka zuuli maayo inaan soconayo oon safrayo xataa abluqa ilaa aan ka gaaro majmaca albaxrayni labada badood makaanu kulankooda ilaa aan ka gaaro waa markuu u safrayey liطalabi اlcilmi linebiyllaahi khadir nebiyullaahi khadir ayuu cilmi u raadsanayey nebiyullaahi muuse marka cilmiga inuu safar iyo wax walba oo ku soo wajaho adayga loogu dulqaadanayo ayay aayaddu deliil u tahay laqad laqiinaa min safarinaa haada nasabaa waa ka nebiyullaahi muuse yidhi walle safarkeennan dhiban kala kulanuu yidhi safarkaasna muxuu ku saabsanaa laysa safaran litijaara walaa safaran ila dunya zaa'ila bal huwa safarun liطalabi alcilm safarkii dalabulcilmi markuu ka sheekeynaya wuxuu yihi laqad laqiinaa min safarinaa haada nasaba safarkeennan dhibaataan kala kulanay taasi waxay deliil u tahay yacni cilmiga mar walbaba dhibaata ka sokaysa miraha cilmiga ma guranaysid ilaa dhibaatada aad ka guratid cilmiga ka sokaysa wadalika naxwu qowlihi tacaala xataa abluqa ilaa aan ka gaarayo majmaca albaxrayni labada badood makaanu kulankooda maxalushaahidka aayadda sheekhu uu ka deliishanayo waxaa weeye ereygan albaxrayn albaxrayn waa muhano jooga xaalatuljar oo xaalatuljar see ku jooga maxaraf jaara gala mudaaf ilayhi mudaaf ilayhina waa majruur majruuru calaamatu jarihi alya wamarartu waxaan soo maray bihnayni laba ruux wathnatayni laba ruux ayaan soo maray waa mulxaqaadkii qaybo ka mida mulxaqaadku way noo badnaayeene mulxaqaadkii qaybo ka mida ayuu kuu mihaaliyey sheekhu wa fii jamci اlmu'anasi jamculmu'anaskana yaadu calaamay ugu ahaataa jamacaasoo asaalimi ee nabadgalay iyo wamaa iyo ladii kii xumila huwa maaga calayhi jamculmudakar dheh wa fii jamci اlmudakari jamculmudakarkana yaadu calaamay ugu ahaataa jamculmudakarkaasoo asaalimi ee nabadgalay iyo wamaa iyo ladii kii xumila huwa maaga calayhi calaa jamci اlmudakar asaalim jamculmudakaru saalim lagu xambaaray qeybta ugu dambaysa ee ya-da lagu hoos dhigayo sheekhu wuxuu yidhi waa jamculmudakar asaalim wamaa xumila calayhi jamculmudakaru saalim isaguna maxmuulaadu iska lahaa ma labay ahaayeen ma saddexay ahaayeen ma tobanay ahaayeen allahu aclam waa u tegi doonaa waa u tegi doonaa iyadana hawsheeda marka sheekhu wuxuu ku leeyahay jamculmudakaru saalim wa maxmuulaatuhu xaalatuljar hadday joogaan waxaanu ku jaraynaa ya maxaa ka mid a wadalika naxwu qowlihi tacaala qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim qul lilmu'miniina ragga mu'miniintaa ku dheh yaguduu ha laabaan min absaarihim indhahooda xaaraanta iyo ajaanibta ha ka laabtaan maxalushaahidka sheekhu aayadda uu ka deliishanayo waxaa weye lilmu'miniina waa jamculmudakaru saalim jooga xaalatuljar wa calaamatu jari maxaan leenahay alyaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faidcaamu sitiina miskiina faidcaamu sitiina facalayhi cala almukafiri qofkii kafaarada gudanayey waa kafaaratu dihaara laga hadlaye kafaaratu dihaar ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa man qaala lisawjatihi anti calaya ka dahri ummi kafaaratu dihaar waxaa loola jeedaa waa qofkii xaaskiisa ku yidhaaha anti calaya ka dahri ummii hooyadayaad igala mid tahay hooyaday dhabarkeedii ayaad igala mid tahay ayuu xaaskiisa ku yidhi maxaa ku waajibaya kafaaro la yidhaaho kafaaratu dihaar kafaaratu dihaar ayaa ku waajibaya kafaaratu dihaar laba bilood oo xidhiira qofku inuu soomo way cuquubatan calaa haadihi alkelimati aljaa'ira kelimadaa jawrfalkaa markuu ku dhawaaqay laba bilood oo xidhiira waa inuu soomo hadduusan helinna labada bilood uusan awoodin fa idcaamu sitiina calayhi dushiisa waxaa ah idcaamu sitiina lixdan quudintoodii oo miskiinan min miskiinin miskiin ah hadduusan labadii bilood awood u lahaynna lixdan miskiin waa inuu quudiyo maxalushaahidka aayadda sheekhu uu ka deliishanayo waxaa weeye ereyga sitiin ereyga sitiin wuxuu noogu jiray min mulxaqaati jamc اlmudakr saalim maantana wuxuu taagan yahay xaalaة اljar wacalaamaة jarihi alya wa ama alfadxatu fadxadii fatakunu hiya fadxadu calaamatan calaama lilkhafdi hoos dhiga u ahaataa filismi isimka dhexdiisa calaamo ugu ahaataa alladii isimkaasoo laa yansarifu wa isimku aan gadgadoomaynin mufradan mid la kali yeelay kaana huwa isimku ahaaya wadalika naxwu qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi oo kale wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil waan u waxyoonnay oo rususha loo waxyooday ayay ka mid ahaayeen waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faxayuu salaama waidaa xuyiitum bitaxiyatin salaam haddii laydin salaamo faxayuu qofkii idin salaamay ku salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa ay min taxiyatihi salaamtii qofku uu ku salaamay salaam ka qurux badan uga radi hadduu ku yidhaaho assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi waraxmat ullahi ugu ziyaadi faxayu biaxsana minhaa hadduu ku yidhaho alaykum asalaam hadduu ku yidhaho assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu mar walbaba ziyaadadu dhinacaaga ixsaanku dhinacaaga ha ka yimaado halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay fadxadii wa calaamatu jarihi alfatxa imise shay ayaa fadxada lagu hoos dhigaa wuxuu ku yidhi sheekhu wa ama alfadxatu fadxadii fatakuunu hiya fadxadu calaamatan calaamayd lilkhafdi hoos dhigga u ahaataa filismi isimkayna calaamo ugu ahaataa alladii isimkaasoo laa yansarifu huwa isimkaasi aan gedgadoomaynin sheekhu wuxuu ku leeyahay fadxada hal shay unbaa calaamatu jarihi alfatxa la dhihi kara halkaas shay muxuu yahay maa laa yansarif sawaaءn kaana mufradan aw jamca tagsiirin isimku marba hadduu maalaa yansarif yahay ama mufrad ha noqdo ama jamcu tagsiir ha noqdo waxaanu leenahay calaamatu jarihi fadxatu fadxadaasaan ku jarin alladii isimkaasoo laa yansarifu aan gadgadoomeyn mufradan kaana mufrad ahaaya aw jamca tagsiirin saasay iskula xiriiraan yani waa isku cadfan yihiin mufradan kaana ahaaya aw jamca tagsiirin ama isimka maalaa yansarifka ahi jamcu tagsiir ha noqdo ama mufrad ha noqdo waxaanu leenahay calaamatu jarihi alfatxa fatxaan ku jarayna maxaa ka mid a maalaayansarifkii oo mufrad oo fatxa lagu jaray wadaalika naxwu wa awxaynaa ilaa ibraahiima nebiyullaahi ibraahim waan u waxyoonnay wa ismaaciila nebiyullaahi ismaaciilna waan u waxyoonnay maxalu shaahidka waxaa weeye ilaa ibraahiima lama dhihin ilaa ibraahiimin wa ismaaciilin lama dhihin bal maxaa la yidhi wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila calaamatu jarihi fadxatun limaada loo tanwiinin waayo kasradii looga leexiyey erayadan waxaa kasrada looga leexiyey liannahu ismun mufradun laa yansarif laa yaqbalu tanwiina walkasra tanwiin iyo kasro ma aqbalayo waxaa isaga hoos dhigii u ah oo hoos dhigii u matelaya fadxada fadxadaa matelaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faxayuu salaama waidaa xuyiitum bitaxiyatin salaam haddii laydinku salaamo faxayuu ku salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa min tilka taxiya salaamtii laydinku salaamay mid ka qurux badan ka barako badan qofkii ugu jawaab celiyo maxalu shaahidka marka sheekhu uu ka deliishanayo waxaa weeye ereyga biaxsana biaxsana waa isim mufrad jooga xaalatuljar maxaa lagu jaray oo calaamatu jarihi alfatxa waana isim mufrada isna isim mufradow aw amase jamca tagsiirin jamca ayaan leenahay saasaan u dabdinayna u xarakaynayna waa cadfan calaa qowli shaykhi mufradan ayaan ku cadfayna mufradan kaana huwa maalaynsarifku mufrad ahaaya aw jamca ahaaya aw jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir ahaaya maxaa ka mid a isagoo jamcu tagsiira maalaynsarifkii wadalika naxwu qowlihi tacaala yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaahiila wa jifaanin yacmaluuna jinnigii waxay u sameeyaan lahu nebiyullaahi sulaymaan waxay u samaynayeen maa yashaau wax kastuu rabo uu doonayo jinnigaa u khidmayn jiray ilaaha u sakhiray ilaaha u sakhiray jinka ayaa ilaahay u sakhirayo marka ilaahay wuxuu yidhi jinku waxay u samaynayeen nebiyullaahi sulaymaan wuxuu doono oo min maxaariiba dhisasyaalo ah intaasoo daarood dhisa intaasoo guri dhisa intaasoo ceel qoda waa u khidmaynaya ilaah u sakhira min maxaariiba wa tamaahiila iyo taallooyin taallooyin ay u dhisi jireen taallooyin ay dhisi jireen maxalu shaahidka marka aayadda sheekhu uu ka deliishanayo waxaa weye yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba min maxaariiba maxaariiba waa jamcu tagsiir maa laa yansarif ah jamcu tagsiir ha noqdee qila mise kahro jamcu kathrow lan mar walbaba waxaa astaan ku ah ama calaamo ku ah afartii wasan wixii aan ahayn adigu jamculkahro iska dheh meeshay doonaan ha ka dhacaan afartii wasan wixii aan ahayn meeshay doonaan ha ka dhacaane jamcu waxaa tidhaahaa jamculkahra jamculkahro iska dheh marka waa maalansarif oo yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba maalansarif muxuu ku noqday siiqatu mafaaciilow min maxaariiba wa tamaahiila ilaa idaa udiifa huwa maalansarifka haddii la adiifiyo maahane shardi u yeelay sheekhu wuxuu yidhi maalansarif waxaa lagu jaraa fadxatun ilaa idaa udiifa maalansarif in la adiifiyo maahane maxaa ka mida isagoo la adiifiyey wadalika naxwu qowlihi tacaala laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiimin laqad khalaqna اlinsaana ilaahay wuxuu yidhi bini aadamkii waan abuurnay fii axsani taqwiim toosin xaaladda ugu quruxda badan oo ugu wanaagga badan bini aadamka habka loo abuuray cid loo abuuray ma jirto makhluuqaadka ka mid makhluuqaadka kale intooda badan way fooraraan indhahooda indho foorarow wax iska foor midda kale bini aadamka haddana waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala ku wanaajiyey oo ku karaameeyey waxaa ka mid a kullu haadihi اdunyaa waa khidma lilinsaan adduunyadan oo dhan insaankay u khidmayna ratigaasaa ugu weyn caruur yaraa iska xiriirsanaya waana ka xoog badanya ilaahay awooddii subxaanahu wa tacaala ratigaas caruur yaroo toddoba jira ama toban sano jira ayaa hogaanka intuu u qabto kac uu leey mar wuxuu leey fariiso waxaan wuxuu iska saaran culayso waxaan qaad uu leey iskala soconaa ul yarow inta la dabagaluu dhash isaga siinaa iskama celin insaanka qaabka ilaahay u abuuray waa cajiib wey qaabka ilaahay u abuuray cajiib wey dunidan oo dhanaa loo sakhiray marodigaasaad arkay mararka qaar kuwa iska raranaya hindidaa u badan hindidaasaa u badan maroodiga laga baqayo oo ilmaha lagu cabsiyo ay iska raranayaanba sida ratiga aan u raran qaarkood iska raranaya bini aadamka waxaa weeye wax badan addunyada dhanaa loo sakhiray loo fududeeyo caqligiisa iyo fahamka ilaahay uu ku shubayo wdalika naxwu qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi oo kale laqad khalaqna اlinsaana insaanka ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku abuurnay fii axsani taqwiimin toosin xaaladda ugu wanaagga badan waan toosinay abuuristiisa iyo qaabka aan u dhisnay maxalushaahidka sheekhu aayaddan uu ka deliishanayo waxaa weeye ereygan fii axsani wa calaamatu jarihi kasratun kasraa lagu jaray haddana waxaanu soo qaadanay aayaddii hadda noogu dambeysay waxaanu ku soo qaadanay axsan isagoo la kordhigay oo fadxo lagu jiray faxayuu biaxsana ayaan hadda soo qaadanay haddana laqad khalaqna alinsaana fii axsani farqiga udhexeeya muxuu yahay kan shardigayaa ka buri maalansarifkan shardigayaa ka buri oo dee waxaa shardiga ilaa idaa udiifa oo haddaan la adiifin marka fadxada lagu jarayo midkani mudaaf uu noqdo axsani mudaaf taqwiim mudaaf ilayhi shardigaa ka buri aw amase dakhalad inay gasho maahane calayhi maalansarifka dushiisii al inay gasho maahane bishardi maalansarifka marka aanu leenahay fatxaha lagu jaro waa inaan la adiifin waa inaan al la gelin maxaa ka mida isagoo al la geliyey wadalika naxwu qowlihi tacaala waa qowlka ilaahay uu yidhi oo kale wa antum caakifuuna fi lmasaajid walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha jimaacinina oo ha isticmaalinina haweenkiinnii xaasaskiinnii walxaal antum adinku caakifuuna kuwa ku ictikaafaya aad tihiin fi lmasaajid waa xaaraam qofku hadduu xaalatlictikaaf ku jiro jimaac ma suurtagal maaha hadduu masaajidkii ku jirana kaba sii daranba masaajidkii haddana ku jira walaa tubaashiruuhunna haweenkiinnii iyo xaasaskiinnii ha jimaacinina walxaal antum adinku caakifuuna fi lmasaajidi masaajidda ilaahay aad ku ictikaafaysaan maxalu shaahidka aayadda laga deliishanayo waxaa weeye fi lmasaajidi ereygan masaajid asalkiisu wuxuu ahaa jamcu tagsiir laakinahu khufida bilkasrati lidukhuuli al calayhi ereygan asalkiisu maalinsarif uu ahaa laakiin waxaa lagu hoos dhigay maantay kasro limaada kasrada loogu hoos dhigay lidukhuuli al calayhi inuu shardigaa ka buraya waxaa galay al waantum caakifuuna fi lmasaajid fi lmasaajid waliljasmi jasmihii waxaa u sugnaaday calaamataani laba calaamo ayaa jasmihii u sugnaaday الsukuunu sukuun ayaa jasmihii u sugnaaday wa huwa sukuunkuna alأslu isagaa aslah iyo wاlxadfu xadafaa jasmihii u sugnaaday wa huwa xadafkuna naa'ibun mid naa'ib iyo wakiil ka ah can الsukuuni canhu can الsukuuni sukuunkaa xaggiisa ayuu xadafku naa'ib iyo wakiilka yahay wuxuu sheekhu haddana noo soo dhamaystiray calaamaat اlkhafdi calaamada wax lagu hoos dhigo wuu soo dhameeyey sheekhu halkan wuxuu rabaa inuu ka bilaabo jasmaha iyo calaamaadkiisa wuxuu ku yidhi sheekhu jasmuhu wuxuu iska leeyahay laba calaamo alsukuun wاlxadfu sukuunkaana meeshan guddoomiye ka ah ku yihi wahuwa alasl wuxuu ku yidhi sheekhu sukuunkaasaa meeshan guddoomiye ka ahoo isagaa hogaaminayo asal ah wاlxadfu iyo xadafkii wa huwa xadafkuna naa'ibun weeye mid naa'ib iyo wakiil ka ah canhu can isukuuni sukuunkaas ayuu naa'ib ka yahay walidaalika markii yacni lagu jasminayo ficilka xadaf ilaa jasmuhu afcaasha bisu galaa weliba afcaal oo dhan ma aha waxaa jasmaha la gelinaye waa nooca la yidhaaho alficlu almudaaric alficlu almudaaric amarna laga sheekayn maayo jasmaha mar haddii la joogo baabuljasmi amarna laga sheekayn maayo maadina laga sheekayn maayo waliljasmi calaamatani haddaad maqashid ulajeedada iyo waxa laga hadlayo waa ficilkii mudaarica ahaa ficilka mudaarica marka xaalatul-jasme hadduu joogo waxaa lagu jasmiyaa sida asalkaa sukuun xadafna waa lagu jasmiyaa wahuwa alfarcu xadafkaasina farcu wuxuu ku yihi sheekhu fa ama sukuunu sukuunkii fayakuunu huwa sukuunku calaamatan calaamu liljasmi uu reebka u ahaada fi lficli ficilkuuna calaamo ugu ahaada ficilkaasoo almudaarici ee mudaarica ahaa ficilkaasoo asaxiixi alaakhiri aakhirkiisu uu caafimaadka qabay aladii ficilkaas mudaarica ahoo lam yatasil biaakhirihi ficilka mudaarica aakhirkiisa shay-un waxba aysan la xiriirsan wadalika naxwu qowlihi tacaala waa qowlka ilaahay uu yidhi oo kale lam yalid huwa ilaahay wax ma dhalin walam yuulad ilaahayna lama dhalin walam yakun lahu lilaahi ilaahayna uma ahaanin kufuwan axadun axadun axad oo kufuwan lahu ilaahay ku kuf ah cibaarada sidaas weeyo yakunta isimkeedii waa axadun kufuwanna waa khabarkiioo la soo hormariyey marka asalka macnuhu muxuu yahay walam yakun axadun axad ma ahaanin kufuwan mid kuf ku ahoo la mid noqon kara ay mumaailan axad ilaahay la mida ma jiro lahu lilaahi ilaahay wax la midahu ma jiraan hal taclamu lahu samiya wax ilaahay lamida ma og tahay falaa tadribuu lilaahi اlamhaal ilaahay tusaalooyin ha u soo qaadanina ilahay tusaalaa la mid walilaahi almathalu alaclaa ilaahay mathalka ugu sarreeya sifada ugu sarreeya isagaa iska leh laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu اlbasiir ilaa gayri dalika min alaayaat alatii tunazih اllaha tacaala can اlamhaali wاlashbaahi wاlnudaraa aayadahaasoo dhan waxay tilmaamayaan ilaahay khalqi lamid wax lamiduba inaysan jirin wax lamida ilahay inaysan jirin wadalika naxwu qowlihi tacaala waa qowlka ilaahay uu yidhi oo kale lam yalid huwa ilaahay wax ma dhalin walam yuulad ilaahayna lama dhalin walam yakun axadun axadna kufuwan ay mumaahilan mid lamida ma ahan lahu lilaah ilahay wax lamida ma jiraan maxalu shaahidka marka aayaddan sheekh uu ka deliishanayo waxaa weeye lam yalid waa ficil mudaaric xaalatljesme jooga saxiixu laakhira maxaa lagu jasmiyey sukuun walam yuuladna sidoo kale walam yakun isagana oo saxiixu laakhir maxaa lagu jasmiyey sukuun marka wuxuu ku leeyahay sheekhu sukuun waxaa lagu jasmiyaa ficilka mudaarica asaxiixi alaakhiri waa shardi asaxiix alaakhir wuxuu uga ixtiraasaa almuctali alaakhir hadduu muctalulaakhir noqdo xukunkiisu waa noo soo socdaa oo noo iman doona aladii lam yatasil biaakhirihi shay-una muxuu uga ixtiraazi alafcaalu اlkhamsa mudaaric hadduu noqdo afcaalu lkhamsa isaguna waa noo soo socdaa wuxuu yeelan doonaa xugum kale wa ama alxadfu xadafkii fayakuunu huwa xadafku calaamatan calaamu liljasmi reebku calaamo ugu ahaadaa xadafku fi lficli ficilkuna calaamo ugu ahaadaa ficilkaasoo almudaaric ee mudaarica ahaa ficilkaasoo almuctali alaakhiri aakhirkiisu uu jiranaa sukuunkii waan soo barannay laba shardi haddii ficilka mudaarica laga helo waxaa lagu jasmiyahan inu yihi sukuun bishardi aakhirkiisa inaan waxba lala xidhiirin iyo inuu yahay saxiixulaakhir oo aakhirkiisu waa caafimaad qabo haddii saxiixulaakhirkii la waayana oo ficilka maadira ficilka mudaarica uu noqdo muctalulaakhir xukunkiisu muxuu noqon wuxuu ku yihi sheekhu ama alxadfu xadafkii fayakuunu xadafku calaamatan calaamu liljasmi reebka u ahaada filficli ficilku calaamo u ahaada ficilkaasoo almudaarici ee mudaaric aha ficilkaasoo almuctal lilaakhiri aakhirkiisa uu jiranaa ficilka mudaaricu hadduusan saxiixulaakhir ahayn ee muctalulaakhir yahay oo aakhirka uu ka jiran yahay waxaanu leenahay calaamatu jasmihi alxadfu lam yadcu lam yakhsha lam yarmi lam yaqdi lam yahtadi ilaa gayri dalik saasaanu leenahayo mar walbaba muctal xarafkii jiranaa ayaan ka xadfaynaa wa huwa muctalulaakhir maxaa la yidhaha wa huwa muctalulaakhirku maa iyo ladii ficilkiiu aakhiruhu maagaas aakhirkiisa xarfu cilatin jirada xarafkeeda uu yahay xuruufta la yidhaha xuruufta jirada ficilka ay ugu dambayso ayaa la yidhaha muctalulaakhir wa xuruufu alcilati jirada xuruufteediina xuruufta la yidhaha xuruufta jiradana alalifu aliftiiu waalwaawu waawdiiu waalyaau ya-diiu saddexdaas xarafoo loo yaqaano xuruufulcila haddiiba ficilka mudaarica aakhirkiisa aad ku aragtid waxaad leedahay waa muctalil aakhir maxaa ka mid a yakzuu waa duuli yakzuu ficilka mudaarica aakhirkiisa maxaad ku arki waaw muctalaakhir aanu lena yakhshaa yardaa aakhirkooda maxaad ku arki alif muctalulaakhir yarmi yaqdii yahtadii maxaad ku arki ya muctalulaakhir ayaan lena muctalaakhir hadduu yahay marka aakhirkaan ka jasminaya aakhirka ayaan ka xadfayna wadalika naxwu qowlihi tacaala waa qowlka ilaahay uu yihi oo kale walam yaksha aan baqin waa weylahayd ayada lam yaksha unbu aniga i dhigay inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir waaqaama الsalaata waaata الzakaata walam yaksha ila اllah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin walam yaksha walam yaksha aan ka baqin ila اllaha ilaahay mooye cid kale aan ka baqaynin fiiri hadda walam yaksha markaanu fiirino ficilkan mudaarica waa muctalul aakhir maxaa lagu jasmiyey xadfu lalif aliftiyaa laga xadfay culimmadu waxay ku mihaaliyaan marka sidan ay leeyihiin waxay yidhaahaan waa daawadoo kale jasmaha daawada aada cunaysoo kale daawadu waa kiimiko ashyaa kiimikaahoo laysku dardaray daawada kiimikada ashyaada kiimikada laysku dardaro cudurka la dagaalamaysa haddii jirkaaga ay cudurkii ka hesho cudurkii kaa baabi'in biidn اllaah hadduu ilaahay ogolaado ilahay uu fasaxo cudurkii kaa baabi'in haddii laakiin adigoo caafimaad qaba daawadaa kiimikadii aada cunto cudurkiina ay weyso maxay samaynaysa adigay dib kuugu soo laaban adiga ayay dib kuugu soo laabanaya waxay yidhahaan marka ficilkan yani jasmaha waa sidaas oo kaleo meesha hadduu xarako ku arko isaga wuxuu raadsadaa shaqal jasmaha xarako hadduu ku arko xarakadaasuu goostaa yadribu lam hore ka geli yadribu xaraku u jeedaa xarakaduu goosana lam yadrib laakiin yakhshaa lam hore ka geli jasmuhu wuxuu fiirsanaa horta aakhirka xarako ma ku arkay maya sukuuna yaalla iyo alif sow ma aha hadda aniga xarakaan raadsanaye xarake haddaan waaye xarafkii naftiisaan kusoo laabana xarafkii aan cuni wey marka ma fahamteen soo maa waa daawadii oo kale yidhahay marka culimadu daawadu waxay raadsaneen viruskay raadsaneen ama jermiska jirkaaga ku jira hadday virus kaa weyso adigay naf kaa raadinay jasmuhuna marka waa sidaas oo kale oo hadduu xarakadii waayo xarafkiiuu naf ka raadina xarafkii naftiisii ayuu cuni xarafkiiuu cunahay walam yaksha aan baqin ila اllaha ilaahay mooye qof kale aan ka baqin lam yaksha hadda fiiri maxaa lagu jasmiyey xadfu اalif waman yadcuu qofkii caabuda maca allaahi ilaahay micigiisii ilaah kale qofkii caabuda waman yadcuu waa ficil mudaarica aakhirkiisu wuxuu ahaa waaw yadcuu ayuu aakhirkiisu ahaa maxaa lagu jasmiyey wa calaamatu jasmihi alwaaw waman yahdi اllaahu qofkii ilaahay hanuuniyo fahuwa اlmuhtadi isagaa hanuunsan waman yahdi اllah yahdi wa calaamatu jasmihi xadfu lyaa wa fi afcaali afcaashiina calaamay ugu ahaada xadafku allatii afcaashaasoo rafcuhaa afcaasha godkeedii bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshaheeda uu ahaan jiray shayga labaad oo xadafka lagu jasminayo waa afcaasha la yidhaaho afcaalu اlkhamsa ee markii la joogay xaalatu rafca lagu godi jiray hubuutu nuun maxaa ka mid a wadalika naxwu qowlihi tacaala in tatuubaa ilى اllahi faqad saqat quluubukuma in tatuubaa ila اllaahi labadiinani haddaad ilaahay u toobad keentaan oo ilaahay u laabataan faqad xaqiiqee saqat quluubukumaa quluubtiinnii yaa iilatay oo xagga toobada iyo naxariista ayay u iilatay laakiin jawaabka culimmada mufasiriintu waxay leeyihiin intan shardiyada ah in tatuubaa ila اllaahi jawaabkeedu ma aha faqad saqat quluubukumaa ee jawaabka waa loo soo qadaraya waxaa la leeyahay in tatuubaa ila اllaahi labadiinani haddaad ilaahay u toobad keentaan yutaqabal minkuma towbadiinna waa laydinka aqbala towbadiinna waa laydinka aqbalay taas weeye jawaabku in tatuubaa ila اllaahi ilahay haddaa u toobadkeen maxalshaahidku marka sheekhu aayadda uu ka deliishanayo waxaa weeye tatuubaa waa afcaalu اlkhamsa lanna waa ficil mudaaric lala xidhiiy alifu tahniya xaalatu rafc hadduu joogi jira maxaan ku jasmi lahayn hubuutu nuun haddana muxuu joogaa xaalatu اljasma waxaan ku jasminay xadfu nuun ayaan ku jasminay وqاaل تaعaaلى ilaahay wuxuu yihi وin تصbirوu وتتقوu laa yadurكم kaydhm شhayئa وin تصbirوu haddaad samirtaan وتتقوu ilaahayna aad ka baqdaan laa yadurكم kaydhm dadka mجrimiinta shirqoolkooda iyo hagardaamada ay idin dhigayaan شhayئa waxba idinkama dhigmayo yaعnي waxaa weeye التaqوى والصبر manjaaة للمakaayid الشhayطاaنية alla ka cabsiga iyo samarku waxaa looga badbaadaa shirqoollada lagu dhigo haddii bini aadamka iyo shayaadiinta iyo jinku ay shirqool kuu dhigayaan labada shay oo looga badbaado waa samirka iyo alla ka cabsiga ilahay inaad ku xihanta qofku hadduu ilahay ku xihan yahay allana ku kalsoon yahay makaayid kastooo loo dhigo waxba kama taraya liqowlihi tacaala wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya kaydka waxba idin kama baa wain tasbiruu haddaad samirtaan watataquu ilaahayna aad ka baqdaan laa yadurukum kayduhum shay-a hagardaamadoodu waxba idinkama dhibayso maxalushaahidka sheekhu aayaddan uu ka deliishanaya waxa wey tasbiruu waa ficil mudaaric afcaalu lkhamsa waawa lala xidhiiriyey xaalatljasmu joogaa maxaa lagu jasmiyey xadfu nuun watataquu isaguna waa cadfun calaa tasbiru tasbiruu ayaa isaguna uu ku cadfan yahay waa ficil mudaaric xaalatljasmo jooga oo afcaalu اlkhamsa ka mida maxaa lagu jasmiyey xadfu lwaaw walaa takhaafii walaa taxzani waqaala tacala ilahi wuxuu yihi walaa takhaafii ha cabsani waa khitaabun liumi nabiy llaahi muusa nabiy llaahi muuse hooyadii ayaa lala hadlayo markii nabiy llaahi muuse ay dhashay ayaa waxaa la yidhi santuuq intaad ku ridid badda isaga tuur annagaa xafidayna walaa takhaafi hana ka baqin inuu wiilku kaa dayacmayo ya ilaahay meeshuu rabo kugu badbaadin karaa meeshuu rabo meesha ugu halaaga badan ugu mushkilada badan dunida ayuu ilahay kugu dhex ilaalin karaa kugu dhex xafidi karaa nabiy llaahi muuse santuuqaa hooyadii ku riday badda ku tuuraa la yidhi baddii ku tuurtay baddii markay ku tuurtay baddii haddana way soo tuurtayoo gurigii sartii fircoon ay ku soo tuurtay sarti fircoon xeebtii ka dhisnay maxaa haddana loo geeyey acdaa acdaa illaahi fi lard gurigii acdaada ilaahay oo dhulka kii ugu shaydaansanaa gurigiisa haddana baddii ay keentay isagiyaa gacanta ku dhigay haddana waa dilayaa hor waa dilaya muxuu dili karaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu badbaadinayo meesha ugu khatarta badan dunida ayaa ilahay ku badbaadiya bal isagu inuu dilo iska dhaafe ilaahay isaguba sabab uga dhigay isagoo eryanaya nabiy llaahi muuse ayaa ilaahay isagiiyaaba la halaagay fircoonka fircoonkii isagiyaa la halaagay ya marka taasaa laga hadlayo ilahay wuxuu yihi walaa takhaafi ha u baqin inuu kaa dhimanayo wiilka walaa taxzani hana u murugoonin laa takhaafi marka waa ficil mudaarica jooga xaalat اljasma afcaalu اlkhamsa ka mida maxaa lagu jasmiyey xadfu nuun allah subxaana wa tacaala alam